بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد walaalayaal waxaa noo soo socday duruustii ramadaaniga ahayd ee bisha barakaysan ee ramadaan aan uga faa'iidaysanaynay waxaan ka soo hadalnay fadliga iyo ajarka iyo wanaagga ku sugan bishaasi barakada allah subxaana watacaala uu dhex dhigay qofkii aan ka faa'iidaysanna uu yahay qof khasaaray maanta waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha wax u dhimi kara soonkaaga soonka wax wax u dhima waxna waxaa la yidhaahdaa waa waxa soonka kaa fasaadiyo kaa jebiya waxna waa waxa ajarkiisii kaa baabiyo oo soonkii gaajo iyo oon aad ka helayso ma soo celinaysid ma qadaynaysid laakiin waxa weeye wax ajar ah ma lihi bal mararka qaarkood dhibaatooyin badan inaad la kulanta ayaa laga yaabaa qofka mu'minkaana waxaa looga baahan yahay midda iyadaa inuu ka fogaado maxaa yeelay soonka waajibnimadiisuba waa in taqwo iyo alla ka cabsina ay meesha timaado weeye kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun buu alla leeyahay subxaana wa tacaala xikmadda ku jirta oo alla soonka idinkugu waajibiyo waa maxay waa inaad alla ka cabsataan oo taqwo iyo alla ka cabsina aada la timaadaan nabiguna xadiiska waa kan odhanaya man lam yadac qowla zuuri waalcamala bih falaysa lilahi xaajatan fii an yadaca tacaamahu wa sharaabah qofkii aan ka tegin hadalka been abuurka iyo camalkiisa iyo ku dhaqankiisa ilaahay dan iyo xaajatoona kama laha inuu cunto iyo biyo ka tago marka waxaa lagaa rabaa inaad carabkaaga iyo adinkaaga iyo ficilkaagaba aada ilaaliso soonkaaga si aadan ajarkii u weynin haddii shaydaan ku yimaado mid intii mid jinyaba inaad u cadayso tidhaahdid waan soomanahay sidii nebiguba noogu sheegay sala allahu calayhi wasalam xadiiskii saxiixa ahaa bukhaari iyo muslimba ku sugan nebiga wuxuu leeyahay abu hureyra isagoo ka warinaya nebiga wuxuu yihi ida kana yawmu sawmi axadikum falaa yarfut walaa yaskab walaa yajhal fain shaatamahu axadu aw qaatalahu falyaqul inii saa'im haddii qofkiinuu sooman yahay yuusan dembaabin oo qaylinin oo buuqin oo murmin uusan jaahilnimo samaynin oo xadgudbin hadduu qof caayana ha dhaho ama qof uu la dagaalo ha dhaho waan soomanahay oo ha caddeeyo xataa inuu uu qofkaasi u sheegayo waan iska kaa celin lahaa ama intaa uu dhahdoo kalean ku dhihi lahaa laakiin waxa iga kaa mancinaya waa maxay waa inaan ku idhaahdo waan soomanahay oo soonkaas baa maanta iga kaa xayirayo marka inaad soonkaaga ka ilaaliso waxa la wixii ajarkiisa wax u dhimaya waxyaabaha soonka jebiya marka waa iyagii kaa jebinaya waa dhowr waxyaabood wixii intaas ka soo harayna kaama jebinayaan marka allana subxaana watacaala waa kan qur-aanka ku oranaya faalaana baashiruuhuna wabtaquu ma kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr uma atimu siyaama ila alleyl aayaddaasi waxay kulminaysaa soonka waxyaabaha kaa jebiya qayb ka mid ah wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala xaasaskiina la mubaasharooda oo wixii allah subxaana wa tacaala idin qoray dalba culaad iyo maaragtay irsaaqada allah subxaana watacaala cuna oo cadda ilaa ay idinkaga cadaado fajarka dhabta ah iyo midka aan dhabta ahayn salaada subax ilaa laga gaaro weye ilaa ay kala cadaadaan labadii fajar ilaa iyo markaas fajarkii la gaarona afkiina xirta oo waxaad aada soomanaataan ilaa iyo habeenkii laga gaaro buu leeyahay allah subxaana watacaala marka waxyaabaha soonka jebiya waxa ugu waxa ugu horeeya waxa dadka intiisa badan ay garanayaan oo ah inuu cabidda iyo cunida weeye oo qofku kas u cuno isagoo xasuusan inuu sooman yahay haddii uu cuno oo uu cabo waxa weeye soonkii waa ka jabaya wey taasna aayaddeeda ku caddahay oo allah subxana watacala qur-aanka hadda aayaddan ka hadlaynay uu nagu sheegay kuluu washrabu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri uma atimu asiyaama ila alleyl marka waxaa lagaa rabaa inaad afkaaga ka xirato cuntada haddaad kas cunto u cunto waxaa kugu waajibaya inaad maalintii soo celiso soo qadayso oo maalin kale bisha ramadaan marka la dhaafo sanadka oo dhan haddaad soontana ajarkii maalintaas ku dhaafay ma helaysid sidaas uu nebigu sal ly slam xadiis kale ku cadeeyey hadduu sanadka dhan qof ku soomo maalin kas kaaga tagtay ood iska cabto iska cunta adoo cudur daar la-aan ah si kasoo bareer aad u cuntay waxa weeye waa waa sonkaagi waa kaaga jabayaa laakiin waxaa kasoo haraya meesha qofkii hilmaama asaga oo sooman amaba khata uu ka dhaco nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku leeyahay in allaha wadaca can ummati alkhataa alkhata'a wanisyaana wamastukrihu caleyh gafka iyo si khalad a qofka cunto uga u cuna ama hilmaan u cuna ama lagu khasbo si wadamada qaarkood ka dhacaba lagu khasbo inuu cuntadii cuno lagu khasbo qofkaasi soonkiisa waxba uma dhimayso wuu soomanaanaya haddii qof intuu yirahdo ama waa ku dilaya ama cuntadan cun waad cunaysaa soonkaagina waa kuu jiraa adoo hilmaansan haddaad cuntana waaba cunto allah subxaanahu watacaala uu ku hibeeyo ku siiye weye waana maaragtay waxaweye soonkaagina wax uma dhimayo xadiis saxiixa oo imaam bukhaari uu warinayo iyo muslimba wuxuu leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam man nasiya wahuwa saa'im faakala aw shariba falyutima sawmahu fainamaa acamahu allahu wasaqaah qofkii cuna oo caba oo maaragtay isagoo sooman soonkiisa ha iska dhammaystirto maxaa yeelay ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey marka waa quud iyo waraabin alle xaggiisa kaaga timide soonkaayo waxba uma dhimayso haddii aad xilmaansan tahay wey laakiin kas haddaad u cunto dhibkaasaa kaa soo gaarayo wey marka waa midda koobaad waa middaas weeye oo ah cabidda iyo cunidda midda labaad waxa weeye ayadana waa qofku in uu si kasoo ula kaca uu matag iskaga keeno haddii qofku mataga isagu iska keeno matagaasi soonka waa ka jebinayaa laakiin hadduu soo dhaafo oo isagu kasoo daato soonkiisii waxba uma dhimayo nebigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam man daracahu alqay falaysa calayhi qadaa waman istaqaa'a camdan falyaqdi qofkii uu matagu soo dhaafo qado iyo laguma lahaa ee soonkiisa wuu odhanaya qofkii laakiin ismatajiyo kas isu matajiya ha qadeeyo maalinkaasoo qofka soonkii waa ka jabay wey marka qofka mataga saw iskaga keenaya ama ha noqoto fartu afka iska geliyo oo saas ku matago ama calooshuu maroojiyo ama wax uu garanayo inuu ku matagayo fiiriyo ama uu ursado uu isagoo ugu talagalo inuu ku matago waxa weeye qofkaasi matagaasi wuxuu kalifayaa inuu soonkii ka jabo afkiisa uu xiranaya cunto ma cunaya wuu soomanaanaya laakiin maalin inuu soo qadayo haddana laga rabo wey waxyaabaha soonka jabiya waxaa ka mid a waa gabadha muslimada xaydka iyo nifaaska dhiigga dhalmada iyo midka maaragtay caadada a markay ku yimaadaan ayadana soonkii waa ka jebinayaa oo waxa weeye nebiga sala allahu alay wasalam caaisha waatan odhanaysa waxaa nala amri jiray waktiga markii aan xayd dhiiggaas aan aan dhiiggaas qabno in soonka aan soo celino salaadana aanna soo celin saa darteed marka haddii gabadha uu ka yimaado muslimada ah waktiga la afurayo daqiiqad ka hor second ka hor haddii uu ka yimaado maalintaas way soo qadaynaysaa wey marka waxa weeye maalintii bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda wakti ka mid a hadduu ka imaado soonkii waa ka jabay saa darteed soonkaasi way soo qadaynaysaa wax dembiyana ma laha waa maaragtay wax alla subxaana watacaala uu ku xukumay wey waxyaabaha qofka soonka ka jabiya waxaa ka mid a inuu qofku niyadiisa uu niyeysto inuu afuro wuu niyeysanayaa oo wuxuu niyeystay inuu afuro isagoo soonka dhexdiisa maalintii maraya ma wuxuu damca inuu afuro markaasuu ama cunto waaya ama wax ku dhaceen markaasuu yiri soonkaygan iska wadanaya waa ka baxay maskaxdeedii waan bedelay qofkaas isaga ah waxaweye soonkii waa ka jabay maalinkaas wuu soo qadaynayaa wuuna af xiranaya dabcan hadduusan cudurdaar lahayn uu ku afuro marka waa isagana soonkiisii waa ka jabay waxyaabaha soonka jabiya waxaa ka mid a waxa la yidhahdo jamaaca ama galmoonshaha ninku xaaskiisa u galmoodo haddii labadaba isku waafaqaan ayagoo sooman inay arrintaas sameeyaan labadaba soonkii waa ka jabay kafaarana waa ku waajibtay oo waa maxay kafaarada ku waajibtay xadiiska nebiga sala allahu alay wasalam baa noo cadaynay ninkii nebiga u yimid sala allahu aleyh wasalam oo yiri rasuulkii alla waa halaagsamay markaasaa nebigu yiri maxaa kugu dhacay wuxuu yiri waxaan ku dhacay xaaskaygii aniga oo sooman markaasuu nebigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam hal tajidu raqabatan tactiquhaa tuctiquhaa ma helaysaa qof addoon hod xorayso markaasu wuxuu yihi laa maya nebigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam fahal tastatiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayni laba bilood oo isku xiran oon kala go' lahayn inaad soonto ma awoodaa maya ayuu yihi ninkii nebigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam haddaba ma awoodaa inaad quudiso lixdan miskiin may ayuu yidhi oo maaragtay waa nin iska faqiira nebigu sal alay slam uu iska aamusay saxaabiga xadiiska warinaya wuxuu yidhi waa abu hureyre annagoo meeshii joogna ayaa waxaa yimid nebiga loo keenay dambiil ay ku jirto timir markaasu wuxuu yidhi ayna saa'il awa kii hadda wax weydiinayay waa ikana buu yidhi markaa nebigu wuxuu yidhi sal alay slam kul haadaa fatasadaq bihi timirtan qaado oo sadaqayso oo dadka masaakiintaa ord oo ku sadaqayso si ay kafaaro kuugu noqoto ninkii wuxuu yidhi rasuulkii allow ma qof aniga iga faqiirsan baan ku sadaqaysanaya ilaahan ku dhaartay labada maglaba magaalada madiine labadooda dhinac macnaha magaalada labada qaybooday ka kooban tahay inta xorataynka labada shiila madowa magaalada geesaheeda inta udhaxaysa macnaha wax alle waxa magaaladan jooga qof iga faqiirsan iyo reer reerkayga ka faqiirsan mawa jiraba oon cid aan timirtan maanta siin lahaa markaasaa nebigu qoslay sala allahu calayhi wasalam ilaa ay muciyadiisa ka muuqdaan markaasuu wuxuu yidhi haddaba cidaada sii oo ayaga maaragtay ube saa darteed qofka mar haddii uu arrintaasi ka dhacdo gabadha hadduu khasbo oo ninka ninkeeda uu xoogo ayada waxba laguma laha laakiin hadday iska raali yihiin ama asaga uu xaggiisa ka timaado waxaa ku waajibaya in uu qof addoon xoreeyo marka taas hadda maanta ma jirto waxaa laga rabaa marka in uu laba bilood oo isku xigta oon kala go' lahayn hal maalin hadduu dhexda ka bixiyo uu soo bilaabay laba biloodoo xariira inuu soomo ayaa ku waajibaysa haddii uu awoodi waayo waxa weeye lixdan miskiin inuu qudiyo ayaa ku waajibaysa weye sidaas ayaa u kala maraysaa marka qofka waa inuu iska adkaado waxaa bannaan oo ninka uu bannaan xaaskiisa inuu dhunkado inuu la ciyaaro inuu la baashaalo waxyaabahaas oo dhan waa bannaan tahay waa haddii uu ka adag yahay xubintiisa taranka weye waa haddii aysan maaragtay uu ka adag yahay inaysan waxba ka imaanaynin marka qofka hadduu saas yahay way u bannaan tahay maxaa yidhi nebiga sal alay wasalam waxay leedahay caaisha intuu xaasaskiisa dhunkado oo la mubaasharoodo oo maaragtay mubaasharada waa jirka qofka jirkiisa taabta weye ayuu haddana soonkiisa warin jiray marka taas way bannaan tahay laakiin waxaan bannaanayn galmoonshaha ayaan bannaanayn waxyaabaha kale oo qofka soonka ka jebinaya waxaa ka mid a qofku inuu si ulakaca ragga weliba ay biyaha iskaga keenaan istimaaga ama maaragtay waxaa la yidhahda qofku inuu biyihii nudfada ahayd uu kas iskaga keeno ayadana soonka way ka jebinaysa iyadooba xaaraan ahaydba markeeda horeba qofku inuu waxyaabahaas oo kala sameeyo haddana soonka markii la joogo soonkii waa ka jebinaysaa laakiin kafaara kuma waajibayso sida raajixa weye waana tan alla uu leeyahay nebiga sal alla alay slam xadiis alqudsi nebiga sal alla alay slam xadiis alqudsiba wuxuu ku leeyahay yadacu tacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli ilaahay baa wuxuu odhanayaa qofkaasi tacaamkiisii iyo cunto biyihiisii iyo shahwadiisiiba aniga dartay uga tegey marka qofkii istigmaal sameyna soonkii saasuu uga jabay weye saa darteed waa inuu qofku waxyaabahaas oo kale ka fogaado weye waxyaabahaas marka waa waxyaabaha muhiimka ah ee soonka jebinaya dhiigga waa laga hadlaa ama toobinka qofka mar hadduu istoobo soonkii ma ka jabayaa waxa weeye saddex xadiis baa ku soo aroortay oo kala duwan mid uu nebigu leeyahay qofka sooman istooba iyo kan toobayba soomkii waa ka jabay xadiis kale oo saxiixo bukhaari ku sugan nebigu wuu istoobay isagoo sooman xadiis kale nebiga abu sacuud alkhudri wuxuu leeyahay rasuulka ale sala allahu alayh wasalam baa wuxuu arkay jacfar ibn abi taalib oo toobay markaas wuxuu yidhi kan labadaani soomkii waa ka jabay waa jacfar iyo ninkii toobayba ka bacdina nebigu wuu ruqseeyo wuu ogolaaday in la istoobi karo markaasa sacad waxaan ujeeda abu sacuud alkhudri wuxuu samayn jiray uu istoogi jiray asagoo sooman asagoo qaadanaya ruksadii nebiga sala allahu alay wasalam saa darteed sida raajixa inkastoo culimadu isku khilaafaan dhiigga qofku iska keeno toobin iyo wax lamid a waxa weeye soonka ma jebinayso sida xadiistaas haddii saddexda xadiisba la isu keeno ku imaanaysa wey waxaa jira marka walaalayaal waxyaabo aanan soonka jebinin ee dadku in badan ay u maleeyaan inay soonka jebiso qofku haddii uu janaabo ku saxdo habeenkii ama xaaskiisa u tago amaba inta riyooda janaabo ku dhacdo waagu u bariyo oo uu qubaysto iyadoo waagii bariyey waxba dhiba ma laha soonkiisii waxba uma dhimaysa weye waxaa ka mida waxyaabaha iyadana saasoo kale dadku ay ka soo qaadaan inuu qofku aan soonka ka jebinayn inuu qofku qubaysto oo biyo qabow isku sugo oo isqaqaboojiyo oo way bannaan tahay wayna ka sugnaatay nebiga sala allahu calayhi wasalam luqluqashada iyo sandaarsiga inaad ku dheeraato lama ogola laakiin inaad luqluqato sandaarsato way bannaan tahay wabaaliq fi listinshaaqi إلا أن تكون صائما وكالنبي قل ليه صلى الله عليه وسلم waxyaabaha caloosha hadda aan gelaynin waa maaragtay way banaan tahay laakiin wixii cunto oo kale ah oo calooshaada aan gelayn laakiin sida cunto kuu quudinaya sida falembada iyo i v ga waxbaashaan loo yaqaano iyo way kaa jibinayaan soonka way irbada caadiga ah ee daawada ah qofku isku diro sida imbisaliinta iyo wixii lamid ah kaama jebinaysa weye soonkaagii waxba uma dhimayso laakiin midda cuntada oo cunto ahaan qofku u qaadanayo soonkii way ka jebinaysaa wey waxaa kuu soo haray candhuufta dadku ay in badan iska tutufaan ayadana soonkaaga waxba uma dhimayso maxaa yeelay waa wax adiga kaa mid ahaa wax banaanka ka yimid maaha haddaa xataa aruurisad liqda xataa dhib ma laha laakiin waxaa laga hadlaa xaakada ama nukaacada waxay dhahaan ayadu ma jebinaysaa qofka hadduu kas u liqo intuu afka kusoo rido culimada qaar baa odhanaysa way kaa jebinaysaa qaarna ma kaa jebinayso kuwa ma jebinaysa lahna xoog badan weye cadayga qofku wuu cadayanaya wakti kasta oo uu maaragtay waktiyadiisa ka mid ah way u banaan tahay inuu cadaysto oo uu maaragtay inkastoo shaaficiyada ay dhahaan qaybta dambe waa karaahiye laakiin karaahiye maaha nebiga meel uu ku karaahiyey midna ma jirto xadiistan nebiga sal lla alay slam waxay caddaynaysaa wakti kasta inuu qofku cadaydo inay tahay ay sunno tahay saa darteed cadayguna waa banaan yahay macjuunka ama midkaan maaragtay tooth bejka bestiga la dhaha oo dadku ay ku cadaydaan oo daawada ah way banaan tahay haddaad iska ilaaliso inaysan calooshaada gelaynin ood ku cadayato wey waxaa kaloo banaan qofka asmada qaba oo maaragtay bahasha bukaqa oo isku afuufo afka ku afuufto oo uu ku neefsado way u banaan tahay iyadana soonka kama jebinayso sida maaragtay culimada mucaasiriinta ay qarireen weye waxyaabahaas oo dhan waa waxyaaba aan soonka kaa jebinaynin marka qofka intaas markuu iska ilaaliyo soonka ka jebisa inta kale waxay u dhimaysa ma laha wixii intaa ka soo haray waxaa weeye taan kuu sheega hore usoo sheegno ah cunidda iyo cabidda iyo jamaaca qofkao hilmaansan matagga qofka soo dhaafa waxaas oo dhan kaama jebinayaan allah subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ajri xasanaad naga siiyo soonkeena wsala allahuma wasalama calaa nabiyina maxamedin wcala ali saxbihi ajmaciin